waa idin salaamay idaacad daljir iyo reer puntlandba go'aamadan maamul goboleedu ay qaateen ee shalay ka soo baxay puntland saakana leeyahay hirshabeellaa soo saartay waa go'aano markaad fiirisid siyaasadaysan maadaama dowladda federaalka go'aankii dhexdhexaadka ay qaadatay bishii juun haddana juulaay iyo aakhirkii agost la gelay ilaa inta aynay dowladda federaalka aanay wax wacyigelin ah aanay dada ay axda kumeelgaarka ku wada joogaan marka ma oran karo way ku saxsan yihiin waxaan fiirina xaaladda dhaqaale ee puntland ee kasoo ka soo gala imaaraadka xaaladda dhaqaale ee puntland ka soo gala sacuudiga xaaladda dhaqaale hirshabeelle iyo maamulgoboleed ka soo gala marka hadday dowladda federaalka aanay wax dhaqaale u hin maamuladii mashaariicina yihiin mashaariic ay imaaraadku maalgelinayeen iyo sacuudigu ama xoolo la dhoofiya ha noqoto ama ha noqoto ciidamada la dagaalanka argixisada ama la dagaalanka burcaqabeedka marka go'aanada waa go-aano darahooda ay ku ilaashanayaan maamul goboleedooda marka taas waxay u dhowdahay inay dowladda federaalka ah ay kala hadlaan darahooda gaarka ah waa garta laakiin dastuurka federaalka sida uu qorayo siyaasadda dibadda iyo weliba arrimaha xuduudaha dalka iyo difaacooda dhismaha ciidamada qaran howlahaasoo dhan waa howlo dowladda dhexe ay iyadu leedahay marka miyaanay u muuqan marka in dowlad goboleedyadu ay arrintan ay ka hor imaanayaan
dastuurku waa dastuurku meelgaara waana saasaana ku qoran saas waa sax go-aanka dowladda federaalka gaadhay xukuumad bay ahayd wasiirka arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda go-aankan soo saartay wasiirka arrimaha dibadda maamul goboleedda ma iman madaxweynihii ma iman wasaarihii ma iman go-aankii laba bilood buu marayaa mashaariic badan bay imaaraadku ka hayaan jubbaland koonfur galbeed muqdisho hirshabeelle puntland marka eedda badankeeda waxay ku dhacaysaa dowladda federaalka ah oo dowladda federaalka ah ayaan shacabkeeda ee mas-uulka ka ahayd ee soomaaliyeed gaar ahaan maamul goboleedyada umay sharixin hadday xiriirkii ay dhexdhexaada ka qaadatay saamaynta ay ku yeelan karto dowladaha midoobay ama dowladaha isku raacay khilaafka qatar qatar wax mashaariica kama wada puntland example oo kale puntland mashaariic badan ba ay ka wadaa imaaraadku lacagta imaaraadku ay shaqaalaysiisay ciidamada puntland ama dad badan baa ku nool qoysas badan baa ku nool marka puntland anugu fikir ahaan waxaan qabaa inay mataqaana go-aanka ay qaadatay ay haddaanay helin wax kale oo ay ku bedelato inay ku saxsan tahay waa gartay laakiin dowladda dhexe ee go-aanka ay qaadatay ee mowqifka meel dhexe inay arrimahan ay ka istaagtay miyaan la odhan karin taa laftigeeda waxay muujinaysaa mas-uuliyad iyo weliba aragti dheer oo dowladdu ay ku wajahayso arrimaha caalamka in si hufan oo nidaam meel dhexa ah inay mar walba ay eegato
dhibaatada ugu weyn ee diblomaasiyadeed ee jirta soomaaliya waxay ka mid tahay ururo badan oo caalami ah sida ururka jaamacadda carabta ururka iskaashiga ee islaamka ururka african union ururka a u dowlado badan baa iskhilaafsan adoo ururada ku jira dowladda soomaaliya go-aankeedii way qaadatay wuxuuna aha go-aan dhexdhexaad ah ee go-aantii action laguma darin ficil laguma darin madaxweynihii uma safrin sacuudiga madaxweynihii uma safrin puntland prime ministerkii uma safrin sacuudiga prime minister uma safrin puntland wasiirka arrimaha dibaddii marka waxaad moodaa in dowladda go-aankii dowladda federaalka gaadhay inuu do-aan lagu degdegay ahaa maadaama aan wax ficila lagu dirin waad la socota madaxweynaha turkiga wuxuu booqasho ku tegay waddanka sacuudiga wuxuu ka dhaadhacshay inuu turkigu dhexdhexaad ka yahay arrintan inuu ganacsiga turkiga iyo sacuudigu uu shaqeeyo marka erdogan ayaa dhaqaaqay kuwait baa dhaqaaqday cumaan baa dhaqaaqday dowladihii dhexdhexaadka oo dhan waxay booqasho ku tegeen wadamada imaaraadka iyo sacuudiga maxaa madaxda dowladda soomaaliya u diiday ina maamuladoodin maamuladoodina umay tegin maamul go-aanka dhexdhexaadka ee qateena dowladihii go-aanka yiri na soo raaca sida sacuudiga kalena umay tegin marka anugu eedda waxaan saaraya dowladda federaalka ah oo laba bilood iyo muddo ku dhow go-aankay qaadatay aan wax ficila ku darin waa garta laakiin dhinaca gudaha soomaaliya oo kale markaynu ka hadalno soo arrinta uma muuqato marka in rajadii dowladnimo iyo midnimo la doonayay inay sii kala furfurmayso marba haddii qolo kasta oo ay mowqifkii dowladdii dhexe ee qaadatay mid ka duwan ay qaadanayso oo isbarbaryaac iyo in aan hal meel loo wada socon maxaa taa iyada ka dhalan kara
wax isbarbaryaacoo socda dowladda federaalka iyada mandatka haysata siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadda amniga waad la socotaa ciidamo isku dhafaa la wadaa siyaasadda arrimada isku dhafaa la wadaa waxaa la doonayaa xukuumadda mandatka haysata ee baromester khayre iyo madaxweynuhu inay dadkooda wacyigeliyaan arrintaa dhujab bay maamul goboleedu ka hadleen dadka aqoonta u leh soomaaliya ka hadleen laga falanqooday hadday dowladdu noqoto siminaar lagu qabto magaalada muqdisho oo keliya ah iyo war warwareegta laga soo saaro magaalada muqdisho dadkii shacabka ahaa ee hore soomaaliya labaatan toddoba sannadood maamuladan waxay dhistay shacabkaa dhistay waxayna u dhistay inay danahooda ku gaaraan dowladdu go-aan ka horreeyey ee somaliland waxna kamay soo saarin waxaana aaminsanaya in go-aankan puntland waxna kasoo saari doonin hirshabel waxna kasoo saari doonin jubbaland wax kasoo saari doonin waxaan u mar aan ka baqaya in dowladdu iyadu ay doonaysaba inay go-aankii hore wax ka bedeshaba marka annagu haddaanahay dadka arrimaha somalia ka falanqoodo dowladda ayaan far ku taagayna maadaama dowladdu ay go-aankeedii hore wax action aanay ku darin oo ah in aanay ka dhaadhicin go-aanka dhexdhexaadka ay qaadatay dowladihii cadowga u ahaa ama la dagaalsanaa qatar marka maxaa ugu waaweyn hadda lays odhan karaa arrintan iyada ah way kusoo kordhin kartaa marka arrimaha siyaasadda soomaaliya gudaha marka laga hadlayo dowladaha qaliijka sidee hadda ay u wajihi karaan arrimaha soomaaliya ma inay dowladi goboleedyada ay si gaara ay xilligan heshiisyo inay la la yeeshaan iyo xiriir mise in dowladda dhexe ay arrimaha siyaasadda soomaaliya gudaheeda ay uga dambeeyaan maxaa arrimaha iyada ka dhalan kara go-aamada kala duwan ee iska hor imaanaya hadda siyaasaddu waxay hor taallaa warqadda iyo qalibka xoryaala dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha sharafle ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo ibraahim sharafta leh khayre iyagay u taallaa inay action ay qaataan oo ah inay dowladaha ka dhaadhiciyaan inay fikirkooda iska bedelaan iyaga ayuu caalamku aqoonsan yahay iyagaa safiirada imaaraadku aqoonso waraaqaha ka qaata iyagaa safiirka sacuudi waraaqaha ka qaata hadday iyagu aanay wax ficila aanay samayn oo aanay dowladihii maamul goboleedyadii mashaariicii ka socdayna aanay ka dhaadhicin imaaraadku inay sii wadaan oo intaasoo qoys ayaa shaqo beelaya kaalmadii bini-aadanimo ee hay-adda sacuudiga ama imaaraadka ama xoolihii la gadanaya aan laga dhaadhicin arrintu waxay u taallaa inay go-aankeeda dowladda federaalka ah